ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain tony blair ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha jibuuti aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo markii u horreysay soo booqday dalkan jibuuti wadaxaajood wanaagsan ayaan la yeeshay madaxweynaha annagoo isla soo qaadnay horumarka jibuuti ay ku tallaabsatay sanadadan dambe waayo jibuuti waa gasiirad nabada anigoo ku hambeliyey madaxweynaha nabadgelyadaasi iyo xasiloonidaasi sidoo kale waxaan isla soo qaadnay arrimaha degmadan iyo caalamka iyadoo maxadkaygu uu la shaqeeyo xukuumadaha caalamka jibuuti waxay haysataa fursado ay ku baahin karto dhaqaalaheeda sidaasi darteed jibuuti waxay noo tahay dal ku fadhiya waxyaabo badan oo laga faa'iidaysan karo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka jibuuti maxamed cali yuusuf oo kulankaasi ka qayb galay ayaa isna la hadlay saxaafadda sir tony blair
oo hore u ahaa ra-iisul wasaaraha dalka britain oo aad garanaysaan dabcan waa shaksi ay ku urursan tahay waayo aragnimo badan gaar ahaan xagga nidaamka maamulka isagoo maxadkiisa tony blair institute adeegsanaya ayuu dalalka la wadaagaa waayo aragnimadiisa si ay uga faa'iidaysan karaan khibraddaasi sidaasi darteed wuxuu tala bixin siiyaa ilaa labaataneye dal oo afrikaan ah isagoo iskaashi la leh dalal ka tirsan asia iyo latin america iskaashi ayaa haddaba dhex maray jibuuti iyo maxadka t b i tony blair institute iyadoo madaxweynuhuna uu soo dhoweeyey iskaashigaasi dhinac kale hay-adda dowladda jabuuti ee d p c r jabuuti bor corridor road ee qaabilsan maareynta jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka jabuuti iyo xuduudaha etoobiya iyo bangiga soomaaliyeed ee salaam african bank ee xaruntiisu ay tahay jabuuti ayaa kala saxeixday heshiis bangigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mida jidka ugu ballaadhan dalka jabuuti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka etoobiya agaasimaha guud ee d p c r cabdi ibraahim faarax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ee ay leeyihiin howlahan howlahan waxay ku saabsan yihiin dibu cusboonaysiin dhammaystiran oo lagu samaynayo jidka isku xidha degmada dudubalaale iyo magaalada dikhil ee ka tirsan jidka ballaadhan ee waddada qarane koowaad oo maalinta keliya ay adeegsadaan in ka badan laba kun oo ah baabuur taxamuulka ee ka gudbaysa jibuuti amba ka soo socotay etoobiya dhaqaajinta iyo hirgelinta howlahan waxay si wanaagsan iskugu xidhi doonaan marsooyinka jibuuti iyo macaamiisha etoobiya iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka deggan dhulka jidkan uu dhex maro oo kale ah dadweynaha ku teedsan jiidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada calisabeex iyo dikhil ee xagga koonfureed ee dalkan jibuuti sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada waddooyinkaba agaasimaha bangiga salaam african bank jaamac xirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhoweynayaan iyaguna howlahan mashruucan kolleyda waa mashruuc halbowlaha oo dalka jabuuti iyo ganacsiga etoobiya labadaba u ah halbowle u ah annagu annagoo ah salaam african bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaanu goobjoog u noqonno xadhigdhigga ama xadhigjarka bilowga mashruucan dudabalala ilaa dikhil lagu dhisaayo ee ay ku dhisayso shirkadda alnasri oo ah shirkadda ku guulaysatay mashruucan fulintiisa mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka jabuuti qaabilsan ee debesarta waxayna weydiisteen inaannu mashruucaas ka qayb qaadanno maalgelinno annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna waxaannu si fudud oo deg dega markiiba ugu oggolaannay mashruucaasi inaannu maalgelintuu u baahnaa aanu siinno marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructureka jabuuti qaybihiisa kala duwan guddoomiyaha gobolka dikhil xasan cabdi rooble ayaa sheegay shaqaabuurka dadka gobolka uga soo bixi doono mashruucan aad iyo aad ayaan markaa dikhil ahaan waxay noo tahay muhiim dhaqaale ayay noo tahay oo isku xidhaysaa etoobiya iyo jibuuti marka shaqa abuurna way keeni doontaa sidoo kale guddoomiyaha gobolka calisabeex cabdulmelik maxamed banoyta ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta howlahan waddadan iminka la wado dakhil iyo calisabeexba waxbay u tari doontaa iyo magaalada jabuuti oo idil waxbay u qabataa gudoomiyaha shirkadda alnasri injineer xasan axmed ee u xil saaran dhismaha howlahan dib u cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarkii ay iska saaraan fulinta howlahan wadadan oo halbowlo u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xidhka kaargeesoongahanba wax kaargoo la dhaho jibuuti boorka jibuuti ilama etoobiya wixii etoobiya ay dhoofinaysay boorka jibuuti ka dhoofinayso iyo wixii boorka uga soo degay etoobiya loo geynayaba halkii halbowlihii loo marinaya weeyaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti